raxiim subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastoo idin joogtaan kuna soo dhowaada warka aruurnimo ee redio muqdisho qodobada wararka saakaan idin haynana waxaa ka mid noqon doona ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed qaybtiisa toddobiyo labaatanaade ayaa faahfaahin ka bixiyey howlgal lagu soo qabtay horjoogayaal iyo maleeshiyaad ka tirsan argixisada al-shabaab ciidamada ammaanka ayaa magaalada beledweyne oo ciidamada ammaankana waxa ay qarax miino ka soo saareen intaa u dhexaysa magaalada beledweyne iyo garoonka diyaaradaha ee magaaladaasi ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed oo kaashanaya shacabka oo howlgallo lagu baacsanaya maleeshiyaadka shabaab ka wada deegaano u dhexeeya buulo berde iyo jalalaqsi kulan ku aadan sidii loo samayn lahaa ciidan booliisa oo ilaaliya xeebaha soomaaliya ayaa lagu qabtay magaalada muqdisho wasiirka arrimaha dibadda ee maraykankana waxa uu sheegay in dowladda sacuudigu ay xaq u leedahay inay isdifaacdo
waxaan u baahannahay inaan aragno soomaaliya oo nabad ah qurux badan isla markaana barwaaqo ah laakiin weli ma isweydiisay muwaadin inay maqan tahay kaalintaadii mawaadan ogayn muwaadin guushu inay ku timaaddo marka si wada jira loo howlgalo guuldarraduna ay timaaddo marka mid mid loo shaqeeyo oo qof kastaa danta guud uu ka hormariyo dantiisa gaar ahaaneed madaxdeennu guusha waa inagu hoggaamin kartaa annaguse waa inaan noqonnaa dadkii garan lahaa aan wadajirno walaalayaal gacmo wadajir bay wax ku gooyaan
intaasina waxay ahaayeen qodobadii warkayaga ugu doorka roonaa haatanna u diyaargarooba isagii oo dhan ciidamada ammaanka ee ka howlgala magaalada beledweyne ayaa qarax miino ka soo saaray inta u dhexaysa magaaladaasi beledweyne iyo garoonka diyaaradaha ee magaaladaasi iyadoo dhinaca kalena ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed oo kaashanaya shacabka oo ay howlgallo lagu baacsanaya maleeshiyaadka al-shabaab ka wadaan deegaano u dhexeeya buuloberte iyo jalalaqsi wararkaasi oo dhanna waxaa inoo soo koobaya inoona faahfaahinaya ibraahim maxamed geedi oo qadka teleefonka uga jira magaalada beledweyne ee xarunta koolkiiraan ibrahim miinadan oo markaasi maleeshiyadu al-shabaab ay ku aaseen wadada u dhexaysa garoonka awaad khaliif ee magaalada beledweyne iyo weliba gudaha magaalada ayaa waxaa ka soo saaray ciidamada nabad sugidda qaranka ee ka howlgasha magaalada beledweyne xarunta gobolkan hiiraan howlgalladan iyo weliba miinbaaristan ayaa waxaa udhexey shal ingiliiskan dabiila xalay ayaa maleeshiyada waxa ay doonayeen inay markaasi ku dhibaateeyaan dadka iyo weliba gaadiidka isticmaalaya wadada dheer ee markaasi aada garoonka uwaas khaliifa wadadan ayaa waxa ay muhiim u tahay socodka gaadiidka magaalada iyadoona ay isticmaalaan ciidamada dowladda iyo kuwa amisom sidaa saraakiishu ay sheegeen ilaa laba qof ayaa loo soo qabtay kuwaasu markaasi looga shakaysan yahay inay qeyb ka yihiin kuwa amni darada ka wada magaalada beledweyne islamarkaasina ku lug lahaa miinada halkaasi lagu aasay dhinaca kale ciidamada dowladda oo kaashanaya shacabka ku dhaqan degmooyinka jalalka iyo buulabard ayaa waxa ay howlgallo kala duwan ka wadaan inta u dhexeysa degmooyinka jalalka iyo buulabard iyo maxaas iyadoo howlgalladaasina inta badan maleeshiyada looga saarayo deegaanada iyo weliba wadooyinka farakutiriska oo markaasi doonayaan inay ku dhibaateeyaan dadka isticmaalaya iyagoo doonaya inay godoomiyaan degmooyinkaasi saraakiisha ciidamada ayaa shacabka ku dhaqan degmooyinkaasi ka dalbaday inay la shaqeeyaan ciidamada nabadgelyada si markaasi maleeshiyada halkaasi hel looga saaro ibraahim maxamed geedi reyo muqdisho beledweyn
kulan ku saabsan sidii loo samayn lahaa ciidamo ilaaliya xeebaha dalkeenna soomaaliya ayaa lagu qabtay magaalada tan muqdisho cabdulaahi muxudiin codka ayaa warkan inoo sii faahfaahinaya
aqoon isweydaarsigan ayaa ujeedkiisu ahaa sidii loo heli lahaa ciidan buliis oo awood u leh ilaalinta xeebaha dalka iyo ka hortagga tarhiibka isu socodka kooxaha nabadiidka iyo kuwa ka ganacsada maanduuriyaha noocyadiisa kala duwan waxaana soo qabanqaabisay wasaaradda amniga ee soomaaliya iyadoo ay ka soo qayb galeen ciidanka booliiska federaalka gaar ahaan laanta ilaalinta xeebaha booliiska soomaaliyeed maamul goboleedyada waxaana goobjoog ka ahaa dalalka soomaaliya ka taageera dhismaha ciidanka booliiska iyo xafiisyada ay ka mid yihiin unsom unbool iyo weliba amisom iskuduwaha xafiiska ciidanka ilaalinta xeebaha ee wasaaradda amniga muntaziya xaaji jimcaale iyo madaxa howlgelinta laanta ilaalinta xeebaha ee ciidanka booliiska soomaaliyeed dhama xasan maxamuud cadow ayaa si wadajira uga hadlay aqoon isweydaarsiga ayaa sheegay inuu wax weyn ka tari doono ka hortaga dembiyada ka dhaca badaha soomaaliya taliyaha laanta ilaalinta xeebaha ee ciidanka booliiska soomaaliyeed gaashaanle dhexe bashiir cabdi isaaq ayaa sheegay in baahi loo qabo aas-aaska ciidan booliis oo awood u leh difaaca iyo ilaalinta xeebaha
saddexdii cisho ee la soo dhaafay shirka waxaa ee, looga dooday arrimo muhiim u ah ee, masiirka ummadda soomaaliyeed ee dhanka laanta ilaalada xeebaha booliiska soomaaliyeed maadaama halista ugu badan ee hadeertan dalkeenna uu wajahayo ay ahayd halista berriga ah haddana waxaa jirta in halis kale oo dhanka badda ah ay soo wajaheen ummadda soomaaliyeed ee kala duwan haddii ay tahay mid burcadbadeednimo haddii ay tahay ee, mid qusaysa dhanka argagixisada haddii ay tahay arrinta qusaysa dhanka tahriibinta sharci darrada ah iyo la dagaalanka mukhaadaraadka sharci darrada ah iyo annagoo fiirinayna weliba ee, kalluumaysiga sharci darrada ah oo aad iyo aad ugu soo laalaabtay xeebaha soomaaliya xeebaha soomaaliya waxay noo tahay annaga meel istaraatiiji ah oo aan ka fiirinayno dhinacyo fara badan
wasiir ku-xigeenka wasaaradda amniga ee xukuumadda federaalk soomaaliya cabdinaasir siciid muuse oo soo xiray a- aqoon isweydaarsigan ayaa tilmaamay in la joogo wakhtigii lasoo dhammaystiri lahaa cududda ciidan booliis oo lagu aamini karo ammaanka xeebaha
saddexda maalin ee shaqada adag ahayd inaan soo gabagabayno oo aan markhaati ka ahaado doodaha iyo su-aalaha dhaxalgalka ah ee laiska weydiinayay baahiyaha ka jira xagga ilaalada xeebaha badda waxyaabaha loo baahan yahay markaasi in la soo gaarsiiyo dowladda dhexe oo ay ka doodayeen maamul goboleedyada oo halkan xaadir ku ah iyo beesha caalamka waxaan u dareynaynay ka wasaarad ahaan amni waxay tahay inaan helno ilaalo xeebeed ilaalin kara badda soomaaliyeed oo dhisideeda iyo fikirkeeda iyo aqoonteeda ee kasoo ma kasoo maaxato taliyayaasha iyo mas-uuliyiinta heer federaal iyo heer maamul dowleed isweydaarsigan ayaa ah kii ugu horreeyey ee ay ka soo wada qayb galaan booliiska federaalka maamulada dalka ka jira ayna goobjoog ka ahaadaan beesha caalamka
aad buu umahadsan yahay cabdulaahi muxudiin codka taliska ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed qaybtiisa toddobiyo labaatanaad ayaa faahfaahin ka bixiyey howlgal lagu soo qabtay horjoogayaal iyo maleeshiyaad ka tirsan argixisada al-shabaab maxamed amiin yebarow ayaa warkan nooga soo diray magaalada balcad
taliyaha qaybta toddobiilabaatanaad ee ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed sarreeyo guuto axmed maxamed tareedisho ayaa faahfaahin ka bixiyey howlgal ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ay ka sameeyeen saacadihii lasoo dhaafay deegaanka gololey oo hoos yimaada degmada balcad iyo gudaha magaalada balcad taliyaha ayaa sheegay in howlgalka lagu soo qabqabtay dad u badan dhalinyaro islamarkaana la sii daayay intooda badan marka laga reebo tiro kooban oo uu sheegay in lagu helay caddeemo muujinaya ka mid ahaanshahooda kooxda al-shabaab oo maxaan ku idhaahdaa kadib markii ay ku soo badatay waddooyinka nimanka dhagarqabayaasha ah inay dhigaan miinooyin inay dhigaan kuwaasoo mar walbaba khiyaanada shacabka soomaaliyeed ku laaya ee, awood kale ay leeyihiinna aysan jirin si looga dhex qabto een, loogana hortago waxyaabaha hadda eh, ku cusub deegaanka oo ay bilaabeen taasna waxaan eh, ku soo qaqabannay dad badan oo qaarkoodna maxaan ku idhaahdaa ay yihiin kuwa taleefanada kula shaqaynayay qaarno qaarna aad iyo aad looga tuhun qabo inay maxaan ku idhaahdaa iyagu ahaayeen ragga dhigayay eh, miinooyinkaas dadka aan soo qabanay waa dad aad u fara badan laakiin inta aan maxaan ku idhaahdaa tuhunka weyn ka qabno oon hadda hayno waa ilaa iyo dhowr iyo labaatan insha allah waxaana u gudbin doonaa sharcigan u bandhigaynaa insha allah dhanka kale taliyaha qaybta toddobiilabaatanaad ee ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed sareeye guuto axmed maxamed tareedshow ayaa sheegay in howlgal ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ay ka sameeyeen degmada jalalaqsi ee gobolka hiiraan ay ku dileen horjoogo ka tirsanaa kooxda al-shabaab Ee, howlgalkii ugu dambeeyey hadda wuxuu ka dhacay maxaanku yidhahdaa jalalaqsi iyo buulo Buulo burti meel u dhexayso waxaana lagu dilay ee, shan nin oo laba ay tahay niman maxaanku yidhahdaa madax ay ku sheegaan sida ee, ibraahim ibraahim ibraahim turcaaye oo maxaanku yidhahdaa ahaa taliyaha jabhadaha u ahaa iyo xasan yare oo ahaa madaxa qarxinta qa- qa- qaraxyada Een, waxaan leenahay shacabka soomaaliyeed eh, si fiican iyo si wanaagsan iyo shir sharaf badan ayaad noola shaqayseen aadaan maxaan ku yidhaahdaa idinkugu bogaadinaynaa middaas tan kale deegaanada ugu muhiimsan hadda howlada aan ka qabanay waxaa ka mid ah gololey gololey waa deegaan aad iyo aad u taariikh weyn taariikh fac weyn leh waa deegaan ay ku abtirsadaan dad taariikh leh ma ahan in maxaanku yidhaahdaa shaksi khawaarij ah oo wuxuu rabo ee, sheega oo diintii ka been sheega oo hooyooyinka xoolaha ka dhaca ee, iyo nin ajaanib ajaanib ah oo dalkiisi iyo dadkiisiiba ka soo cararay ee caalamka meelo uga noolaaday waayey inuu maxaanku yidhaahdaa ee, gololey iyo meelo lamid oo taariikh weyn ku leh dalkan in maxaanku yidhaahdaa uu galo oo maxaanku yidhaahdaa ay maxaanku yidhaahdaa dadkii cabsigelin awgiis ay xoolahoodii u siiyaan cabsigelin awgiis gudoomiyaha degmada balcad qaasim cali nuur ayaa ugu dambeyn u mahad celiyey ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed howlgallada ay ka sameeyeen deegaanada hoos yimaada degmada balcad
bacd asalaam ilaahay subxaana wa tacaala ayaa awalan mahad iska leh midda labaad waxaan u mahad celiyaynaa ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed iyo ciidamada saaxiibada midooda afrika ee amisom qaybtooda burundi ee degan dowlad goboleedka hirshabeelle gobolka shabeelle dhexe degmada balcad iyo ciidamada d- booliiska dowlad goboleedka hirshabeelle iyo saraakiishooda iyo ciidanka maamulka degmada balcad iyo dhammaan maamulka gobolka shabeellada dhexe waxaa ugu mahad celiyaynaa maalmihii saddexda maalin aheed ee na soo dhaaftay howlgalladii ay ka fuliyeen deegaanka degmada balcad ku xeendaaban ay cadowga ummadda soomaaliyeed dadka ku dhibaateeyaan deegaanadaas oo ay dadka degan na aada ugu riyaaqeen shacabka degmada balcadna aada u soo dhoweeyeen howlgalkaas waxaa ugu mahad celihaynaa saraakiishii hogaaminaysay oo ugu horeeyo taliyaha qaybta toddobiyo labaatanaad jenaraal taleedisho iyo taliyaha ciidamada booliiska dowlad goboleedka hirshabeelle xasan dhicisow xasan korneel xasan dhicisow maxamed amiin yabarow warbaahinta qaranka soomaaliyeed degmada balcad gobolka shabeellada dhexe
maamulka degmada qoryooli ee gobolka shabeellaha hoose ayaa sheegay in degmadaasi laga hirgeliyey mashaariicyo horumarineed oo dib loogu nooleynayo adeegyadii bulshada gudoomiyaha degmadaasi sayid ayaa redio muqdisho u faahfaahiyey mashaariicdaasi iyo waxa ay yihiin mashaariic kale oo hore xarunta degmada loogu dhisay ayaa jirtay ee, kawaankiibaa la dhisay ee, waxaa la dhisay maxaa la dhahaa, meeshii ee, basketball ama kubadda cagta loogu ee, basketball lagu ciyaaraay hadii mashaariic kala duwanaa degmada ka hirgashay oo ka waana ka shaqeyn haddana way taagan yihiin mashaariic badan kalena haddana way jiraan waa
halka warka ay idinkala socotaana dhegeystayaal waa redio muqdisho codka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya xogayaha arrimaha dibadda ee dalka maraykanka mike bombeo ayaa sheegay in maraykanka uu ku taageerayo sacuudi arabiya xaqa ay u leedahay inay isdifaacdo kadib kulan uu la yeeshay dhaxal sugaha boqortooyada sacuudiga maxamed bin salmaan bombeo ayaa qoraal uu soo dhigay bartiisa twitter-ka waxa uu yidhi looma dulqaadan karo dhaqanka iiraan ee gobolka bombeyo wuxuu u dhaleeceeyey weeraradii ugu dambeeyey ee lagu qaaday xarumaha saliidda ee dalkaasi sacuudiga wuxuuna aqbalay baaqii sacuudiga ee ahaa in khubarada caalamiga ah ay ka qayb qaataan baaritaanka socda dhinaciisa amiirka dhaxal sugaha dalka sacuudiga maxamed bin salmaan ayaa sheegay intii lagu guda jiray kulanka bombeyo uu la lahaa in weeraradan looga gol leeyahay in lagu carqaladeeyo amniga gobolka islamarkaana lagu waxyeeleeyo tamarta adduunka iyo dhaqaalaha dhinaca kalena madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa shaaca ka qaaday in dagaalku uu yahay ikhtiyaarka ugu dambeeya ee lagula macaamilayo iiraan kadib markii lagu eedeeyey inay weerareen xarumaha saliidda ee dalka sacuudiga guud ahaana warkii caalamka ee si toosa ugala socoteen radio muqdisho codka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya heerta wada naga dhegeysanaysaa intaa ayaan kusoo gabagabeynaya hase yeeshee ciddii uu seego warkan ammaan ka bogan waxa ay mar kale dib uga daalacan kartaa ama ugala socon kartaa bogga internetka aynu ku leenahay oo ciwaankiisu yahay radio muqdisho dot net